barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin toddobada bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda waa shantii iyo barkii aruurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aynu idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ka wada howlo lagu dhisayo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka
arrimaha caafimaadka isbitaalku aad iyo aad ayuu nagu yaryahay waxaa kale oo hadda qabyaha meeshii hooyooyinka lagu umulin lahaa oo hooyada dhalaysa ay seexan lahayd ayaa naga qabyaa waxna waa noo dhisan yihin waxna la wixii nagu dari lahaa intii anagu awoodin ahayn waan keenaa lakiinse wixii nagu dari lahaa noo dhamaystir lahaa ayaa weli naga dhiman waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo loogu soo gebagabeeya tababar ku saabsan dayactirka doonyaha kalluumaysiga heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
adoo jannay ahaade haween ku agjoojin maayaado jawicaashaqdoonay marnaba gujo kaari maayo
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
militariga dalka gabon ayaa maanta qaaday iskuday afgembi oo kanan ah dowladda dalkaasi saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka gabon ee magaalada caasimadda ee libreville aroortii saaka keli ondo obiang ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne cali bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay dowladda ayaa saacado kadib iskudaygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembiga afhayeenka dowladda gay betran mabongo ayaa wakaalada wararka a f b u sheegay in deganaanshada dib loo soo celiyey xaaladuna iminka ay gacanta ku hayaan waxa uu sidoo kale wakaalada wararka ee reuters u sheegay in afar ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray mid shanaadna lagu raad joogo la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweyne donald trump john bolton ayaa wadahadallo kaga qayb galaya dalka turkiga xilli maamulka trump uu raadinayo inay helaan damaanad in ciidamada turkiga aysan baacsan doonin dagaalyahanada kurdishka ee isbahaysiga la ahaa maraykanka booqashada bolton waxay timid maalin ka hor markii uu sheegay in muhim ay tahay in damaanad loo helo dagaalyahanada kurdiyiinta ee ka caawinaya maraykanka dagaalkii ka dhanka ahaa isis marka ay maraykanku ka saaraan syriya labada kun ee askari ee ka joogta turkiga ayaa u haystay in dagaalyahanada kurdishka ee loo yaqaano y b g in ay xiriir la leeyihiin b k k oo ah jabhad dagaal dheer kula jirtay muddo dalka turkiga bolton ayaa sheegay inaanay jirin waqti go-an oo hadda loo qabta inay ciidamada maraykanka uga baxaan dalka syriya
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo dhalinyaro isxilqaantay ayaa ka bilaabay degmada galinsoor ee gobolka galgaduud howlo ay ku dayactirayaan qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka deegaankaasi wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintan ka wareystay saciid maxamed maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada howshani wadda waxyaabihii ugu dambeeyey oo deegaanku ay xoogga saartay waxaa kamid ahaa nadaafadii baa kamid ahayd oo ay nadaafiyeen oo dadkii degmada joogay degmada garsoor joogay ay haddii laafidnayo ay nidaam u sameeyeen si ay qashinka iyo isaga fogeeyaan caafimaadkoodana uu u sugnaado yaa idinka gacan siiya howlahaas aad qabataan ilaa iyo hadda maana helin cid naga gacan siisa maana helin waxyaaba anagu aan degmada ka arurino ama aan jeebkeena aan ku aan ku habayno weeye hay-ad naga gacan siisay ama nagala shaqaysay ma aysan jirin maxaad hadda eh, idiin qorshaysan hadda waxaa noo qorshaysan inaan sii wadno hay-adaha nadaafada ku shuqulinaa aad iyo aad ayaan uga codsanaynaa in ay- ay naga ay naga gacan qabtaan oo nagala shaqeeyaan annaguna waan sii wadaynaa waayo cid aan ku dhowrayno ama cid aan leenahay wayin kaga shaqaynaysa ama ay jirto waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inaan shaqadayna sii wadno siiliba jibaarno waxyaabo kale oo aan sii qaban doonana way jiraan oo xagga caafimaadka kale ah hawsha aad degmada ka qabateen gallinsoor maxay kusoo kordhisay deegaanka waxa weyn ayay kusoo kordhisay waxay kusoo kordhisay dadkii ee qashinka ku daadin jiray meelaha ee, siyaarayaasha inay nadiifiyaan oo ay xaaqana ku aruurshaan jawaan isbuuci isbuuc marka la joogo marna laga qaado een, isku dhawooyin inta ashraa lagu fashubno ama aan lacag siino aynu ka qaadno qofkii aan ka fududayno qashinkii geyno meel macnaha ka fog qashinkiina aan gubno marka qofkii waxay u sahlanaaday qofka ilaa een, kama qaadi karo magaalada dhexdeeda qashinku ka qaado magaalada kooniheeda ma geyn karo dad badan baa iska jiro iska iska tabar yar marka waxaa u sahlanaaday qashinkii inuu ka fogaado ayaa u sahlanaatay arrintan yaa idinku dhiirageliya kolkii aad bilaabayseen arrintan een, waxaan ugu dhiirigeliya ruaantii annaga een, midna kusoo dhacday ay ahayd aan ku tagnay oo shafnay oo aan dhahnay kabacdina aan aragnay in ay hawshaan saan tahay waxaana nagala qayb qaatay een, maamulka deegaanka ayaa nagala qaatay maamulka degmada ayaa nagala qayb qaatay siciid waxaad ii sheegtay inaad arrimaha caafimaadka wax ka qabateen maxay ahaayeen waxa aad ka qabateen Een, arrimaha caafimaadka een, isbitaalku aad iyo aad ayuu nugu yaryahay Een, waxaa kale oo hadda een, qabyaha meeshii hooyooyinka lagu umulin lahaa oo hooyada dhalaysa ay seexan lahayd ayaa naga qabyaa waxna waan ka qabanay oo inta hadda dhisan dad een, jaaliyadaada oo walaalahan oo dabada jira ayaa wax noo siiyey intii kalena haddii ay kuna waa noo qabiyo marka een, arrintaasna waxaan aad iyo aad ayaan ka codsanaynaa dadka een, hay-adaha macnaha gargaara dadka iyo inay kulli nagala shaqeeyaan waayo een, waa wixii dhammaa oo muhiimadda ahaa hooyo umulaysa oo aan haysan meel ay ku dhasho ama meel ay jiifsato hadday foolanayso guriga ayaa ayay ku dhashaa isbitaalku aad aad iyo aad iyo aad buu u yaryahay qolalkiisaa yar marka hawlahaasa hadda ku guda jirnaa een, hay-adahana ka codsanaynaa waxaan u gartay m c h ka hooyadii dhallaanka ayaad hadda gacanta ku haysaan dhismihiisi aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad insha kaasaan macnaha hadda baa naga qabiyaayo hadda aan noo dhisnayno waxna waa noo dhisan yihin waxna laakiinse wixii nugu dari lahaa intii anagu awoodin ahayd waan keenaa lakiinse wixii nugu dari lahaa noo dhamaystiri lahaa ayaan ayaa weli naga dhiman dhalinyarada degmada oo isu tagtay ayaa arrintaa u istaagtay sidaan u gartay marka een, arrintaas ayaan ku dhex jirnaa hadda Een, magaaladuna haddee colaado badan iyo dagaalo badan iyo dhibaato badan baa iska jira oo deegaankeeda macnaha ka socday hawl hawlahaasa hadda macnaha dadka mashquuliyey ugu dambayn dhalinyarada tallaabada ugu habboon ee laga doonaya degmada in ay haatan wajahaan maxay tahay Een, waxyaabaha hadda ay wajahayaan waxaa kamid a een, in ay haddii ilaahay kuinahay ay hawshaas u istaagaan qabyada oo ay dhamaystiraan haddii ilaahay u sahlo ilahay ilahay idinkiisa ilaahay baa wax walba awooda Een, hawshaas adu hawlo badan oo naga qabya inaan u istaagno oo aan wax ka qabano ayaan ay hadda u istaagaynaa waxaa kale oo hadda een, aynu codsiyo badan ka dhiibanay oo u dirnay elayskii macnaha layrkii magaalada oo magaalooyin badan oo nala mida ay haystaan oo la siiyey een, xagga dawladda een, galmudug aad ba aad iyo ayaan uga codsanay codsiyaal badan baan geysanay waa ilaa iyo haddana wax jawaaba ma hayno waa magaalo weyn oo magaalooyinka la siinahayo een, elaysyada iyo layrarka la siinahayo lamid ah mana ay haysato oo ilaa iyo hadda wax siiyey ma ay jiraan
kaasi waxa uu ahaa siciid maxamed maxamuud oo ka mid ah dhalinyaro deegaanka galinsoor ka wada dayactir la doonayo in lagu sameeyo qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalkaasi
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fmta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha codka dayax dalnuurshe iyo heestii farxiye
adoo jannay ahaade haween ku abjoojin maayaado jawi caashiq doonay marnaba guji kaari maayo adoo jannay ahaade haween ku abjoojin maayaado jawi caashiq doonay marnaba guji kaari maayo hadaadiila jirin adunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo maxaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareerin maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujoobi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareerin maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujoobi maayo hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qalilula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo macane hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo qurux badan jacaylkana diidi maayo qalilula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo qalilula jacaylkana diidi maayo macane dareenku jiliinka weyne qoofaanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne qoofaanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo gabadhiina cayiga joogta gacalooy anigu kaa jeesan intaasi aynu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka dayax dal nuurshe iyo heesta farxiya magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa sidii ay dhallinyarada kalluumaysatada ah iyo kuwa raba inay noqdaan ay u dayaacatiri karaan qalabka duunyaha kalluumaysiga iyo sidoo kale casharo la xiriira farsamada korontada waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay tababarkaasi
aniga waxaa layihahdaa cabdifitaax salaad barre cabdifitaax tababarkan muxuu ku saabsanaa lagu tababaray tababarkani wuxuu ku saabsanaa tababar wuxuu ahaa ku saabsan makaanikada iyo dabka oo iyo samaynta doonyaha sida doonyaha haddii ay doontu jabto loo dayac tiro
imisu tababarkan soconaya wuxuu soconayay tababarkaani muddo dhan cisho wuxuuna ahaa tababar aad u wanaagsan macallimiin fiican baana tababaraysay si wanaagsan oo maaragtay aad u fiican bay noo tababareen alxamdulilah awalna waxaanu isugu jiray dad badan oo ilaa aaiyo afar qof ah oo dhallinyaro ah waxa weeye qaar xirfadlayaal awal ahaa iyo kuwa aan waxba lahayn baan isugu jirnay adiga kuwee ku jidhay anigu waxaan ku jiray dadka xirfadlayaasha ah oo sidaas awalba laygu soo diray waxa weeye alxamdulilah haddana waxa weeye waxaa noo aanu helnay waxyaalo badan oo faa'iide ah baanu ka kororsannay dhallinyarada ee gobollo kala duwan bay ka yimaadeen adugu halkee ka timi anigu waxaan kasoo jeedaa deegaanka bayla bandarbaylaan kasoo jeeda anigu karkaar karkaar waayahay waxay iga wartaa si faahfaahsan cashirada lagu siiyey iyo kadib markaad ku laabato degmada bandarbayla oo ka tirsan gobolka karkaar bal shaqada ma ka bixi kadhaa hadda tusaale ahaan oo kale markaad halkaasi ku laabatid inaad wixii lagu tababara aad ku shaqaysid waa su-aal wanaagsan weeye waxa weeye wixii nala baray waxay ahayd aniga waxa weye awalba wasaan kuu sheegay waxbaa ii bilownaa wax weynna waa laygu daray oo waxaa lay baray dabka iyo sida motoorka oo kale haddii uu cilada ku timaado loola tacaalayo oo baa wax layga siisiyaa sida arkaysa shahaadadan aan ku qaatay waxaa kaloo laysiiyey qalab aan ku shaqaysan kara haddeer anigu iskay waxa weye alxamdulilah waxa weye haddii aan degaanka ku noqdana waxa weye dadkana waan uga faa'iidayn doonaa aniguna waxa weye dee professional aan ku shaqaysto ama wax kula soo baxo bay ii noqotay bay noqotay insha allah
magacaaga sheeg cabdullahi sheekh khaliif tababarkan lagu tababaray ma ku shaqaysan kadhaa haa mid ku shaqaysan kara tababarkan lagu tababaray oo dadkayga dadkoo dhan gaarsiin kara dhammaan dadka baarkaa ku nool waa qaabka makaanigiinta weye iyo qaabka waxaa la baray doonyaha loo sameeyo isticmaalaha gaariga markuu xumaado oo kale in la sameeyo motoorka ma ka soo bixi karaa in motoorkii aad gaarigii samaysid ciladiisa ogaatid ha taas waa ka soo bixi karaa see loo ogaada ciladiis waa la ogaanaya motoorka wax kastoo ku dhaca midaa fahmi kara weye taasna waa fahmaya horey maxaa u qaban jirdhay hore wallaahi darawal baabuurtan ka shaqayn jiray baddana waa ka shaqayn jiray labada dhinac waa ka shaqayn jiray waa kaas badda markii furmataa jiray xaagayna baabuurtan ka shaqaysan jiray tababarkan lagu tababara markii ugu horreysaba qaadata tababar noocan oo kale ah markii ugu horreysa wey tababar noocan qaato lagu tababaro intaa tababarkan qaadanaysay maxaa kaaga soo baxay wax badan baa iga soo baxay qaybta matoorada badda iyo qaybta matoorada beriga waxaas iga soo baabuurta aha waxaas iga soo baxay dhammaan matoorada dhan intaadan lagu tababarin maxaa ka aaminsanayd in baabuur la furfuro la xirxiro ciladiisa la ogaado baabuurkaas wallaahi saa ciladu ma fahmi jirin awal baabuurta muddo badan baa horta ka shaqaynay cilada awal silix baan kusoo saari jiray dhib haddeerna waa fahmo inaad meel furatid aad ku shaqaysato xirfadan ma saamaxaysa haa geerish weyn baa rabaa inaa furto insha allah hadduu ilaahay idinka dhigon geerish weyn inaa furtaan rabaa ku shaqaysto baabuurta qaybna matoorada badda kaga shaqaystaan rabaa labada dhinaco dhallinyaro badan baa sii tababaraya inaan tababaraan rabaa oo iyagana labada dhinac waa ka shaqeeya inay rabaan matoorada badda iyo matoorada baarka beriga labada dhinac inaa waa ka shaqeeya daxkin ibraahim cabdixakiin maxaa baratay waxaan bartay habka waxaan bartay habkan matoorada si loo furfuro ilaah beerka beena si si aan si waxaan bartay caadiyahay macallimiinta aanu ka yimi gobolka baarigaal base aan ahayn siddeed qof anagoo badan meelkas gobollada laga yimi eyl waxaan lahaa ilaah beerka been nugaal fucaar waxaasoo dhan baana ka nimi anagoo badan markaasaan waxaan la baraya habka matoorada habka koolooyinka si saxmada loo kooleeyo waxaasoo dhan baan la baray waayahay shaqadan markii ugu horreysa aad lagugu tababara markii ugu horreysa lagu tababara weeye marka hore nin dhallinyaraaba ahayd maxaa qaban jirtay waxna ma qaban jirin marwaxaan ahaa suuqan iska joogo waxaa shaqo la-aan baan waa fadhiyey markaad ku laabato maxaa ku qorshaysa inaad qabato inaad dadkii tababaro nasqadaan soo qaatay inaa u faa'iideeyo masalan adigu ana waxaan baraya dadkii walaalahayga si lii baray si ka daran inaan u baro masalan anaa degmadan ka imi inaan u faa'iideeyo deegaanka ka timi waa deegaan xeebeeda bal waxaad iga wartaa dhallinyarada halkaas jooga maxay qabtaan intooda badan inta badan waa baagamooda kuwa jaamacadda inta dhameeyeen iska shaqlaan yihiin masalan waxay qabtaan bay la'yihiin waa ka anigana waxaan ahay dad halkaa ka imi aan u imi inaan barto xirfadda doonyaha si loo sameeyo masalan matoorada ilaah beerka beeline furfuristiisa waxaan shaqadaas dhan xirxidi waxaan aan furo waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo wareysanaya qaar ka mida dhallinyaro magaalada boosaaso lagu tababarayay sidii ay kalluumaysatada markaasi ay iyagu u dayactiran lahaayeen doomahooda halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana axmed cali shiikh oo dhinacayga fadhiya iyo ciyaarahee
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno horyaalka dalka sbein ee laliga dhowr kulan oo horyaalka ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda barcelona oo u safartay naadiga gatafi waxa ay kaga adkaatay laba iyo hal naadiga real madrid oo garoonkeeda barnabeyu ku qaabishay kooxda real sociedad ayaa mar kale guuldarro ay ku dhacday waxaana looga adkaaday laba gool iyo waxba kooxda sevilla oo martigelisay naadiga atletico madrid oo kulan adag uu dhex marayna waxa ay ku kala baxeen gool iyo gool naadiga villareal oo u martisay kooxda ibarna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah horyaalka dalka sbain waxaa hogaaminaysa kooxda barcelona oo lahay afartan dhibcood naadiga atletico madrid oo kaalinta labaad ku jirta waxay leedahay soddon iyo shan dhibcood sevilla ayaa soddon iyo saddex leh deportivo albesna waxa ay leedahay soddon iyo kow dhibcood kooxda real madrid ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo waxa ay leedahay soddon dhibcood haddii ay ku dhammaysatana waxa ay seegi doontaa ka qaybgalka koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda haddii aysan ku guulaysan koobka iminka socda dhinaca dalka ingiriiska waxaa dhacay shalay dhowr kulan oo ka tirsan horyaalka ama koobka loo yaqaano efa cab naadiga fulham ayaa waxaa ka adkaatay kooxda oldham oo ka dhisan horyaalka heerka saddexaad ee dalkaasi man city waxa ay toddoba iyo eber kaga adkaatay naadiga rotherham milwall oo la kulantay kooxda hol cityna waxaay ku garaacday laba gool iyo gool bristol north iyo doncasterna waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo kooxda doncaster ayaa badisay queensburg rangeles waxay laba gool iyo hal kaga adkaatay naadiga leeds united shevel unitedna waxaa garoonkeeda kula ciyaartay kooxda barneed waxaase looga adkaaday gool iyo waxba kooxda watford oo u safartay kooxda walkin waxay kaga soo adkaatay laba gool iyo waxba kooxda newport county ayaa waxaa iyana laba iyo hal kaga adkaatay kooxda lester city waa markii ugu horraysay taariikhda oo kooxo ka dhisan heerka saddexaad ay ka adkaadaan maalin qurah waa laba kooxe koox ka dhisan horyaalka dalka ingiriiska ee premier league dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegno ciyaaryahanka da-da yar ee dalka sbain u dhashay ibrahim dias ayaa waxa uu ka tegay kooxda manchester city waxaana heshiis dhan lix sano iyo bar uu la gaaray naadiga real madrid ciyaaryahan jirka ah oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxa uu sannaddii kaga soo biiray kooxda mansidi kooxda malaga hase yeeshee waxa uu muddo badan ka ciyaarayay dalka sbain isagoo qaab amaha ahaan halkaasi ku joogay kooxda real madrid ayaa waxaa ciyaaryahankan ka bixisay lacag dhan milyan oo pound oo gaari karta ilaa milyan haddii shuruudaha qaar la buuxiyo kooxda manchester city ayaa waxa ay heshiiska ay ciyaaryahankan uga iibisay kooxda real madrid gelisay shardi ah in haddii kooxdaasi ay iibiso ay bixiso shan iyo toban boqolkiiba lacagta ka soo gasha waxaana lacagtaasi ay gaari kartaa afartan boqolkiiba haddii ciyaaryahankaasi laga iibiyo kooxda manchester united oo ah koox aad ay u xibaaltamaan naadiga manchester city xubintii ciyaarahana waa naga intaas
axmed cali shiikh iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha heestii dahablamood codka cabdikariim raas
codka macaan ee fanaanka cabdikariim raas iyo heeska dahablamoodye ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaynu dhammaanteen idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo